أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisaa kiidinaysa kuwada ugu door karoon waxaa kamid ah faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maleeshiyaad murtadiin ah oo ay taageerta dowladda ridada turkiga ayaa kufsi iyo boob ka geystay deegaano ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe wilaayas amniga ee mudug ayaa soo gabagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas guddi ka socda jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaasaamiga ee jubbada dhexe haweenka ku dhaqan wilaasaamiga ee jubbada hoose ayaa diida kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaasaamiga ee baay maamulka islaamiga degmada ceelbuur wilaasaamiga ee galgaduud ayaa dowladiina usoo gabagabayey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas waa subaxnimo sebtiya taariikhna ay ku beegan tahay afarta bisha barakesne ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lala eegtay sarkaal sar oo ka tirsanaa booliska ridada soomaaliya qarax oo ka dhacay degmada shibis ayaa lala eegtay gaari uu la socday jenaraal cabdirasaaq afgaduud oo ah taliyaha hogaanka caafimaadka ee booliska ridada waxaana soo gaaray dhaawac culus iyadoona u gubtay gaarigii uu la socday sarkaalkaas maleeshiyaad murtadiin ah oo ay taageerta dowladda ridada turkiga ayaa kufsi iyo boob ka geystay deegaano ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe walaalkee nuur cali warsame awisheba warbixintaasi inoo faahfaahinayo wararka ka imaanaya deegaanada dhaca xeebta gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada oo caloosheedu shaqaystayaal u ah turkiga ay dhibaato ku hayaan ee shacabka rayidka ah kubnaan maleeshiyaad ah oo la geeyey deegaanada hoos yimaada warsheekh iyo ceelmacaan ayaa dhac iyo kufsi ka geysanaya sida ay sheegeen dadka deegaanka odayaal dhaqameedyo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadu xasan gurgurta muqdisho ka diray ay kufsadeen mid ka mid ah dumarka deegaanka welina ay halis ku yihiin ee shacabka qaybihiisa kala duwan ciidamada ugu dadguraynaayo gobolka shabeellada dhexe ee la leeyahay waxay ilaalinayaan mashruuc dayaxgacmeed iyo ka dhaco la leeyahay inay dadka deegaanka ay ku hayaan caalajubleyn gabyihii la kufsado dadkii la handado wiilishii cararaan gabyihii la kufsado haddii gabadhi aan markale kufsanayay sida uu noo sheegay adeer waxaa la socday wiil adeer u yaha la socday walaalkeeda wiilkii waa cararay habadaan ugu buriyey waana la kufsaday arrintaas waxaan cod deer ku sheegaynaa shabeellada dhexe degmooyinka balcad iyo warshiik bashaqlo waxaa ka socdo arrin aan loo dulqaadan karin meeshaas waxaa la geeyey ciidamo gaarayaan laba kun oo askari oo la leeyahay wuxuu waardiyahay mashruuca daacgamaadka ay waardiyanayan la leeyahay waxayna ku wadaan doodfal bala-aadan
dadka deegaanka ayaa uga digay madaxweynaha xukuumadda ridada turkiga inuu ku degmo ballanqaadka uu ka helay murtada gurgurta ee ah in uu deegaanka bashaqle ee duleedka warsheeda ka siinayo dhul laga gano dayax gacmeedka turkiyada waxaan u sheegaynaa oo si toosa uu sheegaynaa dowladda turkiya khaasatan madaxweynaha turkiga rajib tayyip erdogan dhulka bashaqlo lagaa siiyey iyo soonaha balcad waxba kama jiraan laakiin waxaa la leeyahay dhulkan waxaa laga samaynaya daagcameed waxaa la keenaa qalab lagu baarayo casri ah adduunka meesha ugu fiican ee laga gamo daagcameed ayay meeshaan qatay ilaa labaatan milyan oo dolar labaatan bilyan oo dollar ayaa lagu qarash garaynayaa adiga iska bax iska guur maana turkiya ku wareejiyey dhulboobkii xamar yiil ay xagga loo raray meeshaan waxaa ka soo socota masiibo bani aadan dowladda dabadhilifka turkiga oo xubin ka ah isbaahisigaas libiga nato ayaa si toos ah iyo si dadbanba uga qayb qaadanaysa duulaanka ee shaadadirarka ee lagu soo qaaday soomaaliya waxayna boob ku haysaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka jazaaka allahu khayran walaalka wishiba wilaaya saamiga ee mudug ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen marwaan maxmed qur-aanka qofkii loo qore ka qalin jeebiisa qurxon ka qalin jeebiisa qurxon
wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa si rasmi ah u soo gebagabaysay tartankii qur-aanka kariimka ee u dhexeeyey degmooyinka wilaayadaasi tartanka ayaana sanadkan si gaar ah loogu qabtay madaarista ka furan degmooyinka xarardheere iyo jowle tartankan oo ahaa mid sare u qaadaya barashada xifdinta iyo ku dhaqanka qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay madaarista qur-aanka ee ku kala yaala degmooyinkaasi munaasabadda lagu soo gebagabeynaya tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug culimo odayaal dhaqameed waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa munaasabadda ugu horeyn ka hadlay waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abuuxamsa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah baan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan hadday noqon lahayd macallimiintii juhdiga bixiyey oo soo diyaariyey ardadatan maanta aad arkaysaan halkan tartankii runtii cajiibka lahaa ee ka dhacay labada muxaafadood jowlo iyo xarar dheere ka kala socday waxaan leenahay waktigiina allah barakeeyo sidaasi lamida waalideyntii waalidiintii ayaguna ardada tarbiyadeeda iyo barbaarinteeda iyo agaasinkeeda iyo soo diriddeeda runtii qaybta weyn ku lahaa ayagana sidaasoo kale waxaan leenahay jazaakum allahu khayran owlaaddiinna baariyaal allah inkaga dhig wixii aad doonayseen ee aad dadaalkeeda hayseen waxaan leenahay owlaaddiinna ka hela oo allah inka waafajiyo inay baariyaan inay noqdaan jazaakum allahu khayran waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale degmooyinka naga maqan insha allahu tacaalaa inay ka soo qayb galaan oo maantay laba degmo ay ka qayb noqotay oo nasiib u heshay degmooyinka kale ee walaayada mudug ka maqan insha allahu tacaalaa waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan biidni illahi tacaala sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada mudug ayaa isna halkaasi ka jeediyey kelmad uu ku diiragelinaya ardayda waa kan nabadoon cabdiraxiim bacdow ardada maanta tartanka loo qabtay tobanka jus ama shan iyo tobanka ku tartamaysay waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xifdiga u siyaadiyo wakhtigaan wakhtigiisa kalena soddonka kuwii ku tartami lahaa allah ka dhigo macallimiintii juudiga ku soo bixiday iyo dhammaan intii ku dadaashay oo waalidiintii ay ka mid yihiinna waxaan leeyahay ilaahay miisaankiisa xasanaadka idiin saaro ugu dambeyntii guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka rasmiga ah ee tartanka qur-aanka kariimka iyadoo la kala saaray ardaydii kaalmaha hore ku guulaystay kuwaasoo ku baratamayay shan iyo toban jus iyo toban jus isla markaana la guddoonsiiyey abaalmarno lagu dhiirigelinayo shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ayaa lagu tartamay labadan degmo qaybta shan iyo tobanka jus kaalinta koowaad waxaa galay gabadha la yidhaahda nastaaxa cali moxamed oo ka socota madrasadda cabdulaahi bnu mascuud degmada jawlo bidarajad sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waxaa abaalmarin loo guddoonsiiyey marka koowaad misxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad la socota ayaa marka hore la guddoonsiinaya marka labaadna waxaa la guddoonsiinayaa lacag gaaraysa toddobaatan dollar ardayga kaalinta labaad ka galay shan iyo tobanka jus waa gabadha la yidhaha asmaa cabdishakuur ciise waxay ka socotaa dugsiga khaalid bin waliid ee degmada xaradheere darajadeedu tahay sagaashan iyo shan dhibcood kow marka koowaad misxafka qur-aanka kariimka ah ee shariifka ah hadiyad qaali ahoo la socota marka labaadna waxaa la guddoonsiiyey konton dollar oo abaalmarin ah kaalinta saddexaad ee shan iyo tobanka jus waxaa galay wiilka la yidhaahda bakar nuur cabdiraxmaan madrasadiisu tahay khaalid binu weliid wuxuu ku guulaystay misxafka qur'aanka kariimka ah hadiyad kale oo qiimo badan iyo abaalmarin gaaraysa afartan dollar oo lacag ah qismiga labaad ee tobanka jus ku tartamayey faa'iska koowaad bakar warsame maxamuud madrasadiisuna ay tahay khaalid binu weliid waxaa la guddoonsiiyey misxafka qur'aanka kariimka ah iyo hadiyad waxaa kaloo la guddoonsiiyey konton dollar oo guddi ka socda jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ewilasaamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow iyadoo qaybkaha shaqada baaxadda leh ee ay ka wado wilaayaadka islaamiga ah iyo jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay muddooyinkanba ku howlaneed kormeer iyo imtixaanaad ku saabsanaa madaariista qur-aanka kariimka guddi ka socday jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeerada ku maray madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee magaalada jilib waxaana guddiga uu dhinacyo badan ka fiirinayey qaabka ay macallimiinta wax u baraan carruurta iyadoona ardayda laga qaadayay imtixaanka qur-aanka guud ahaanba markii uu soo dhammaaday kormeerka iyo imtixaanka waxa uu guddigu sheegay madaariista kaalima hore ku soo baxay waxaana madaariista ka furan magaalada jilib kaalinta koowaad u gashay madarasada alfurqaan ee magaalada jilib waxaana ka hadlay maamulaha madarasadaasi haddaan nahay mu'asasatu alfurqaan litaxfiid alqur'aan waatarbiya alislaamiya ilaahay maadii qiimayntaas guud oo walaaluhu ay sameeyeen qaybta qur'aanka dhammaan waa wada galnay alxamdulilah qaybta ku saabsan farbarka asagana sidoo kale ilaa walaaluhu waxay naga qiimeeyaan ardada xataa xuruf lijaayiga aan dhammaysanin bacdu alxuruuf qaatay laftooda qiimaynta qeybay ka hayeen jamciiyat alqur'aan qiimayntaa markay sameeyday kadib in allah subxaana wa tacaala uuna waafajiyay inaan kaalinta koowaad aan ka galno haddaan nahay mu'asasatu alfurqaan litaxfiid alqur'aan waatarbiya alislaamiya sidoo kale qaar ka mida ardayda ayaa sameeyey bandhig magacay cabdulaahi xasan ibraahim maxaa dhigta mu'asasatu alfurqaan نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فق التمييز فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي
أولا ماذا تقول عند استيقاظ من النوم أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند لبس الثوب أقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة ماذا تقول عند دخول المنزل أقول بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا waxaa kaalinta labaad gashay mu'asasada ludruja faraceeda magaalada jilib kadib markii mu'asasada lagu sameeyey kormeer iyo imtixaanaadda laga qaaday ardayda waana kuwan qaar ka mid ah maamulka mu'asasada ludruja oo ka warramaya kormeerka ay jimciyadda qur-aanka kariimka ku samaysay taqyiimka ee walaalaha jimciyadda ee noo sameeyeen wuxuu ka koobnaayay saddex qaybood qayb wuxuu ahayn ardayda soddonka jus oo qur-aanka ah qaybta labaad nooxeeda ardayda shan iyo tobanka qaybta kale nooxeeda ardayda tobanka jus waxaa kaloo jirta qayb kale oo alqiraa oo alkitaabo ah oo ardayda roodo ah si guud madarasada waxay kooban tahay laba qaybood qayb oo taxfiid alqur-aan alkariim iyo qayb oo roodo oo farbarka ah intaasna taqyiimka ay walaalaha jimciyadda way u sameeyeen alxamdulilah waxaan aad ugu mahadsan ugu mahad celinaynaa walaalaha juhdi iyo dadaalka ay ku bixiyeen waxaan aad ugu faraxsannahay in mar walba oo shaqada aa qabanayno nagula soo kormeerayaan jeclaan lahayn qiimeyn lagu sameeyo mar walba oo qiimeyn lagu sameeyo shaqadana waxaa ka dhalanaysa in dadaal macallimiintii mar walba la bixiyo sidoo kale ardayda ayaa iyagana sameeyey bandhig cilmiyeed
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى kaalinta saddexaad ayaa waxaa imtixaanka jimciyadda ka qaaday madaariista magaalada jilib gashay madarasada lagu magacaabo ubay ibnu kacab taas oo ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib sida uu sheegayo maamulaha madarasada jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa noo timid iyada oo madaarista degmada jilib imtixaanaadkii madaarista qaadaysa ilaahay fadligiis waa inoo timid waxaana inoo sheegeen kaalama wanaagsan inay yani madarasada ubay ibnu kacb ay gashay annagana waan soo dhoweynay sanadkii horena waa jirtay oo ay qaadeen sanadkana taqwiimkii waa la qaaday mid meel mid sare mustawa sare iyo mustawa hoosuba wayna ku mahadsan yihiin in ay la socdaan waxbarashada ardayda insha allah waan ugu mahad celinaynaa ardayda waxay ku galeen soddonkana way ku galeen shan iyo tobankana way ku galeen tobankana way ku galeen shanta jusna way ku galeen ardayda madarasadaasi ayaa iyagana sameeyey bandhig ku saabsanaa waxyaabihii lagu baray madarasada ما هي الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة عدد وسائل الطهارة وسائل الطهارة أربعة الماء التراب الدبغ الحجر أو ما يقوم مقامه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كما أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إذ واجب عليهم محتمه قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها والتاء أنثى لم تكن تكتب بها jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa inta badan samaysa kormeer ku saabsan qaabka ay u socdaan waxbarashada madaariista iyadoona sidoo kale qiimeyn lagu sameeyo heerarka waxbarasho ee madaariista faraha badan ee ka furan wilaayaadka islaamiga jazaaka allaahu kheyran walaalka cuhmaan haweenka ku dhaqan walaasyaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiida kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkiin cabdiwahaab maxamed bukhaari isxilqaan iyo dareen diineed oo ku jira awgeys ayay hablaha muslimaadka ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mujaahidiinta ugu wareejiyeen agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen inay ku afuraan bisha barakaysan ee ramadaan munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday degmada kamsooma waxaana dhammaan dadkii munaasabadda ka soo qayb galay ay bogaadiyeen tallaabada haweenka muslimaadka ah ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose qaar ka mid a waxgaradkii munaasabadda joogay ayaa halkaasi kelimaad bogaadinah uga jeediyey hablihii isu soo xilqaamay ururinta hadiyadahan kala duwan ee mujaahidiinta ay ugu talagaleen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka idiin saaro maalinta qiyaamana kuwa u baxsataan allah ka dhigo walaalahaas marka muslimiinta walaalaheenna iyagana suquurta ku jiro waxaan leenaha hadee walaalihin waa idin garab taaganyihin haddee dumar iyo raggii odayaasha haddaanna waa idin garab taagannahay nafteenna iyo maalkeenna iyo caqligeenna iyo fikirkii inteennaba waa idinla garab taagannahay ilaahay subxana wa tacala waxaan idin weydiinaynaa inuu ilaahay na sugo cadowgana ilaahay subxaana wa tacaala jebiyo in allah subxaanahu wa tacaala ka mahadsan allihii waafijiyey gabdhahaas muslimaadka ee maraakista dhikadaw in walaalahooda mujaahidiin safka ka jir jihaadka ka jira oo cadowga iyo gaalada iyo mushrikiinta hortaagayan dhiibayan allihii waafajiya allah subxaanahu watacaala marka waxaan leenahay gabdhahaas muslimaadka oo arrinkaa u istaagay khudayasha ay mudan yihiin waxaana leenahay allah u barakeeyo meelihii ay ka soo bixiyeen bedel khayr qaba allah ugu bedelo caagadahaas quruxda badan gacmihii ay ku farsameeyeen waxaan leenahay gacmahooda allah u barakeeyo haweenka muslimaadka ah ee alla dartii wax ula baxay ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey hadiyadaha ay mujaahidiinta ku wareejiyeen afuraad ayaan ugu tala galnay ari buskut timir caagag go'yaha saliidda qoryaha lagu safeeyo catarka barafuunka ayaan ugu diyaarinay walaalaheena mujaahidiinta ku jilbixiran furmaha digaalka intaasaa una biini mujaahidiinta aan ka deeqni ilaah baa ka mahadsan waana ka mahadiyaana raayada islaamka ka mahadiyaana waana cafursho intaasa in diyaarinay ilaah weynow ilaah weyne waaxidow ilaahu waddanka iyo jannada waasid baan ku nahay qabriga hoostiisa maalintaan qariib ku nahay malaa'ig noo qaybisow qoolxunaga xijaab ma ahan markii ugu horraysay ee haweenka muslimaadka ah ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ay sidan oo kale u bixiyaan agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen halyeeyada ribaadka si ay u muujiyaan garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari guddiga gurmadka abaara ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan walaasamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxmed howlaha guddiga biyadhaaminta ayaa ka bilowday deegaano hoos taga ilaa iyo shan degmo oo ka tirsan wilaayada baay toddobadii shacbaan sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo maalmo kadib markii lagu dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada biyola'aanta daran ee ka jirtay waxaa ka mid ah buur eyle oo hoos tagta degmada buurhakaba tuulada beerdhimbil ee hoos tagta degmada labaatan jirow sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada baay waxaa ka mid ah deegaanada uu biyodhaaminta ka sameeyey shan deegaan oo hoos taga degmada bardaale waxayna kala yihiin qansax oomane kurteele lowgoof galo dheere iyo doodaaye degmada ufurow waxaa howlaha biyodhaaminta laga sameeyey tuulada lowgaduud halka degmada qansax dheerena guddiga uu biyodhaaminta ka wado deegaanka kooban haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada deegaanka buur eyle oo aan ka waraysanay howlaha gurmadka ee ka socda deegaankooda
deegaanka buureyle wallaahi maasha allah alxamdulilah horta biyi ana beerayaan booyada laakiin bulshada iyada badanta iyo in iyada ninka yaryin may codsadaan ay hoonan oo ogolaada in booyada maha ninka dara horti iyada rafaasaniin laakiin alxamdulilah biyi wala laxloy laakiin ni yaryin wallaahi buureyle sanadkan wasalkii wareeri walmadana asal amalba la garoogo asalna madana biilaamna ciidanka shirka xaaladiina ciidan qalabka laakiin alxamdulilah xarakada mujaahidiinta gargaarana deeri biyahana deeri ceelna malle deegaanki ceelna fadaan insha allah aneenqodo ceel riig ina codsadaan fale insha allah markii hore wara la isticmaalay barwaqal deeganta xiliyada markii xiliyadana deerona ceela waa lakaa halay ceeladayda ku biila kuwaay xaaladii sidaas u aragto markaan may fadaane ceel iyo may fadaan fale booyd lamaynina ninka dara booyda codsadaan wallahi maasha allah horto biyo hadaana deerin alxamdulilah eed iyo eedila kama hodsinin waaba harakadii markuwaa kabayanidilaadeegaanka mahadnagaana alxamdulilah wala la haloy laakin yaryen eedaninka yaryen waana walna haloyn alxamdulilah magacay waa isaabta musal oo jooga guri maasha allah harakada biyo oo dadweynayn kasoo horaan maalaha wareer urur jiray bidilacaan adaya warka maxaaji axmed alidhaa haye walaalayaal maxaad tunteen adduunyada aad rabtiiyaha dunyada dunyaalo tunteen xataa tuuno beelanka gureynika noolna muslimiinka diinaha jarata madika kor allaka dhaka waalidaha kusiyoon allaka sii qabata markaan ku codsadaana beeridin beerid inta ninka soo dherbiidanoo oo asfartamo awaarnideedi dadki diinika dhamaadahayna inta diyeeriha tuunaysa haningalaaga beeridin dherbiidano horriidinin gortaano indhaysana dunyaa korliigaha la tunteen ku codsadaan maasha allah si wanaagsanana nin maamulahaayo dhamaadahayn maasha allah ina isuma ilaahoobiiyaas liibantinkasiya walaalayaal beeidinka beeidinkur dhiigana fadahan waa qayb ka mid ah howlaha lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya jazaaka allahu khayran walaalka yaasir maamulka islaamiga degmada ceelbuur ila islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan axmed dowladan diiniga ah oo loo qabtay bulsho fara badan oo muslimiin ah islamarkaana lagu xoojinaya aqoonta islaamka laguna baranaya cibaadada saxda ah ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey deegaanka alwakiil oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dowladan oo loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee cusmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu islamarkaana shicaarkeedu ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ayaa socotay muddo kow iyo toban maalin ah iyadoo ay ka faa'iidaysteen in ka badan laba boqol oo ruux oo isugu jiray rag iyo dumar intay dowladdu socotay waxaa lagu qaadanayay duruus iyo muxaadaraad kala duwan oo la xidhiiray salaada cibaadooyin kale iyo fahamka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam macallimiin aqoon darasun u leh culuumta diinta ayaana bixinaya casharo si nidaamsan loo diyaariyey kuwaasoo si weyn u taabanayay baahida bulshada mid ka mid ah macallimiintii dowladda ayaa ka warbixiyey mowduucyada la qaatay isagoo tilmaamay in ardaydu ay muujiyeen faham xiise iyo dadaal muuqda islamarkaana ay si dhab ah uga faa'iidaysteen casharada dowladda waxaa lagu qaatay duruus kala duwan duruustii dowladda ka baxday waxaa ka mid ahaa talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo lagu qaatay kitaabka layidhaha khud caqiidataka min alkitaabi wasunna waxaa kale oo barbar socday kutubada rasaa'il kala duwan oo mustawooyin leh ilaa saddex mustawo ka koobnaa waxaa inahaa iyaguna barbar socday muxaadaraad kala gedisan oo bixi jiray wakhtiyada qaar ilaa toban muxaadara ku dhow cadadka si guud ka faa'iidaystay dowrada waxay ahayaan taqriiban ruux ayaa ka faa'iidaysatay dadka mudarisiinta ah ee casharta bixinayay waxay isku gaarayeen
bulshada deegaanka alwakiil ayaa iyagana door weyn ka qaatay guusha dowladda maadaama ay ahaayeen dad si gaar ah u xiiseeya cilmiga duruustana ku duuba jiray taleefannada si ay mar kale ugu laabtaan khilliyada ay macallimiintu ka maqan yihiin arrintaas oo ka dhigtay bulsho ka duwan qaar kale oo la mid ah munaasabaddii lagu soo gabagabaynayay dowladda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka dowladdii marka maalmaha noo socotay tobanka maalmood noo socotay ee maanta xafladayda aan ku jirno inta qabanqaabisay mahada ka gaarto annagana kuwii wax ku dheefoo weeleeya ilaahay hanaga dhigo waxaana loo iftiiniyey inaan hore u sii wadanno waxbarashadayna insha allahu tacaala waan sii wada doonnaa qof kastaba mustamihu ay ka joogto ay sii wada doontaa dardaarankaas haddii ilaahay iyo ducadaas saanu qaadannay waayo insha allahu tacaala waxaa laga soo shaqeeyey waxbarashadaanya iyo adaabtaanya iyo maaragtay inaan waxbaradada ka soo shaqeeyey waxaan leeyahay dadkaas ajir iyo xasano allaha siiyo hadduu meel dheer jiray hadowmaha joogayba dadka uuna kulmiyey oo isukaanyo keenay oo meel walba maaragtay inta naga soo jafa isukaanyo keenay horta dembigoori allaha dhaafo dantoorna allaha toosiyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dowladda cusmaan ibnu cafaan loo soo gabagabeeyey ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyagoo u mahad celiyey macallimiintii ku dadaashay baridda cilmiga diinta
waxaan rabaa inaan ka hadlo dowro aan ku qaadanay deegaanka alwakiil muddo toban maalmooda noo socotay ilaahay nagu anfaco intii baratay oo ka faa'iidaysatana waxa waaye way mahadsan yihiin iyo intiina bartay sidaa darteed waxaad ogtihiin toban maalmood wax laguma baran karo walaalayaal oo diinka ilahay laguma xifdi garo laakiinse waxaa waaye waxyaalo waxaa waaye qafilada ah macnaha alala dirir ah oo maxaa yeelay waa soo jeedin waaye oo in dadka isbaraarujiyaan oo loo soo jeedsho diinka ilaahay in fahamkiisa iyo xifdigiisa iyo barashadiisa lagu baraarujinayo waaye sida runtiina dad badana ka macaashay oo wax ka helay oo macnaha ka faa'iiday lagu soo celceliyaana waa taas waa codsiino inaynu soo celceliyaan sanad walba laba mar ama mar uun ayna soo marsiiyaan waa rabnaa iyadoo intaas la eg ama ka badan aad baan ugu baahannahay insha allahu tacaala
كمراتب الدين وما هي مراتب الدين وهي ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله
كم أركان لا إله إلا الله أركانها النفي والإثبات ما هو الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله كالدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات أو الأحياء الغائبين قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الشرك بالله رواه البخاري هل الشرك موجود في هذه الأمة؟
نعم موجود والدليل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان صحيح رواه الترمذي dowladdan diiniga ah ee ka dhacday deegaanka alwakiil ayaa waxaa qabtay maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud kaas oo dowlaad u qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona bulshadu si buuxda uga faa'iidaysanayaan jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak